bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinba ilaa ka dhawaada warkeen hamiinimo qodobadii sinka dheega doontaana weybaa ku mid ahaa labaatii sida maalmood kureed weyba reedlan helaya adeega internetka oo muddooyinba ku maqonayay koonfurta soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo ku hadalay duqeymoogii kudhig gobolka gadaa wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada dowladda soomaaliya sheegtay intiya bilowtay qorshe shaqa abuur lanka sameeya u dhalinyarada soomaaliyeed wasaaradda dekada iyo baabuurta iyo weybaye la guddoonsiiyey qalab casri e oo lanka talagalay inta la ka hormariya dekada muqdisho iskoorima sababay dhimashay dhaawac iyo weybaa ku dhicay deegaan ku tirsan degmada balcadda akhbaaraadka binaankana dhugoonsidayaal oo nimaadan idaacadda warsan singhaytoy baa ku mid aha kuuriyada koonfureed oo kuuriyada waqooyi ku dalbatay wadahadal militari
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiinfay la hamiinama isnin ow talaadan hagalahayta taaragdan iyo ka-eedanta tum iyo todobada bilo toddobaada julaay sanadka lamada kun tum iyo toddobada ka dhowaada warkiio fisanga wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada dowladda soomaaliya weybaye sheegtay intiya bilaawase qorshe shaqa abuur lanka sameeya u dhallinyarada soomaaliyeed waato deeqa nuur aadam oo faafahinta warkaning hayta agaasimaha waxda daryeelka naaf wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada dowladda soomaaliya cumar xuseen iyo ka warbixi xeerarka shaqalaanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed wayba sheegay intida dowladiyo wadan dadaalo shaqalanka abuuro dhalinyarada shaqalaanta haysata magacaabisii golaha wasiirada kadib wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxa ay samaysay qorshe howleed oo boqolka maalmood ah oo dhammaan hay-adaha dowladda ay sameeyeen taasoo ay ugu horeysay in oo nadaabdaga iyo waxqabadka howlaha arrimaha shaqada samaynta siyaasada shaqada dhaqangelinta siyaasada naafada qaranka oo hore u samaysneyd iyo dardargelinta howlaha shaqo abuurida dhalinyarada soomaaliyeed taasoo qorshaha ugu jiray ilaa iyo soddon iyo sagaal kun iyo shan boqol oo dhalinyaraha in shaqa loo abuuro wasaaraddu waxay kale xooga saartay in ay yani dalka u diido ajaanibta oo aan shaqooyinka soomaalida ay qaban karaan hayaan sida uu qabo qodobka saddexaad xarafka siisa ee sharciga korta shaqaalaha shisheeye taas darteed marka waxaa dad badan oo ajaanib ah oo shaqo ay hayeen ayaa ayaa laga geliyey isla markaana booskooda ay hadda ka faa'iidaysan dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda alxamdulilah ka shaqeeya waxaana hadda manaha wasaaradda usii usii qorshaysan in la gaaro yani horumar dhinacyo badan ah dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay intii wasaaradda shaqada arrimo bulshada naafada soomaaliyeed yaana qeybiya ku eta dadka shaqada lang abuuro wala anaga hadda waxaa noo qorshaysan in la gaaro naafada macnaha waa bulsho badan oo hadda marka tirada dadka soomaaliyeed loo fiiriyo naafada macnaha waa cadad ilaa iyo milyan sideed boqol iyo sideetan afar afar boqol todobaatan sagaal ay ka yihiin tirada marka qiyaasti la sameeyey oo soomaaliya laga sameeyey wasaaradda qorshe laba kun afar iyo tobanka ay sameysay waxaa lagu qiyaasay dadka soomaaliyeed laba iyo toban milyan saddex boqol toban lix sideed boqol konton iyo sagaal tiradaas marka la fiiriyo dadka naafada waxay ka yihiin boqolkiiba shan dhibic saddex waxay ka noqonayaan milyan sideed boqol sideetan afar boqol boqol sagaal marka magaalooyinka waxaa ku nool naafo dhan qiyaasteeda soomaaliya oo dhan todoba boqol sagaashan iyo sideed boqol iyo todobo halka miyiga soomaaliya ay ku nool yihiin afar boqol labaatan sagaal afar boqol soddon iyo sideed oo naafo ah reer guuraha waxaa naafka ah afar boqol sideed iyo todoba lix boqol iyo shan halka barakacayaashana ay mana oo soomaaliya oo guud ahaan ay ka yihiin boqol lixdan iyo sagaal saddex boqol soddon iyo labo marka qaybaha dadka marka lab ahaan loo fiiriyo manaa naafo waxaa ka ah soomaaliya sagaal boqol konton iyo shan afar boqol afartan iyo sagaal annagoo markaa reference oo ka qaadanayna qiyaasta la sameeyey laba kun afar toban agaasime cumar xuseen oo hadaljeesiibeed ayaa hadal qaaday dhalinyarada dhammaada bado caalamka sidii linroojii lahaay tahriibka okay wasaaraddu arrintaas waxaa u qorshaysan waaxdan ayaa jirta waxaana mar dhow la bilaabayaa yani ma hore hadda u jirtay wacyigelino oo laga sameeyey hadda arrintaas waxaan aada ugu xoojinay arrinta oo wasaaradda amniga oo immigrationka oo runtii culays ku saareen qofka baxay dhalinyada hataa adliisa iyo maamul goboleedyada iyo xoog hadda saareen in qofka la ogaado iskadiin la mariyo waxa ugu baxay xaalata meelaha kaniisana waxaa badanaa inta badan hadda waa soo arkana laakiin qof badanaa waa iska jiraa laakiin waxaa rabnaa hadda waa siyaasadda had weyn ay kale dowladda iyo wasaaradaba in qofkii macnaa dalkiisa haddii ammaan loogu dhigay dhalinyadu dalkooda waxgeliyaan dalka waqti ugu baahan yahay haddii oo qofka uu iska baariyo dalkiisa ugu baahan yahay meesha waa baran hadduu maqnaa laxdiis asoo weya in noqdo mar dhibaatadu waa taagan tahay marka in dhibaata halka dalka ay qayb ka noqdaan ayaan dhalinyarada ku xoojinayna kuna banaanjina waxaa rabnaa insha allah tallaabada la qaado naawacyigelinta iyo muddo labaatan iyo saddex maalmood kureed way baqadka internetka laku helay koonfurta soomaali kureed markii fiilooyinka internetka labaatan afartii bilii hore uuse jari markaba maqanaadowkan qadka internetka iyo weyba uu saameyn weyn ku waldhaday shaqooyin badan oo dadka qoobsada jireen dowladda soomaaliya juhdi badan ka biidi sidii lan samay lahay qadka internetka iyaanka dambeyntii geeko isniga ka guulaysatee hantiya samayta qadka internetka shaqooyinka muddadii uuse maqnay qadka internetka saameynta kuweeldhadiwey baa uuse ku mid ahaa biyowka baasaboorka soomaaliya ee adeegyada internetka la kabi jiray shaqooyinka hawaalado warbaahinoo io hay-ado n g o-yada dadka ka nool koonfurta soomaaliya geek weybayo liiska ka hambaryayeena reedan helowka adeega internetka ee xawaarada dheer oo muddo labaad iyo sadde maalin ku maqnayay koonfurtii bartamo soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo weybayo ku hadaleena duqeyntii kudhiidii gobolka gadaa luul cali maxamed iyo faahfaahinta warkanin hayta deegaanka kawis oo ku tirsan gobolka gediyale ku waramahay inti laka beegsadii meelilyo ku suganaayeen saraakiil ku tirsan ciidamada harakada al-shabaab welibana meelasayti ku dhiyay duqaymo diyaaradeed duqaymadaas yala sheegahay intii fuliyeen diyaarado dagaal ah maamulka gobolka gaduusi ku sheegay intii ahaayeen haano iyo wadadeen ciidanka hooga dalka soomaaliya inkasta wararka habahayna sheegahay inti diyaaradooga sayti duqaymada jeysadeen iyo haayeen haano dalka kenya laku leeyay wasiir dowlaha wasaaradda amniga jubbaland maxamed cabdi kaliil yaa u siin warbaahintan sharaxi howlgalo sidii oon dhiyan iyo ciddi gacanta ku jeysatay
weygii hore doqaymo saddex doqaymo oo iska muxuu ahaa xigxiga ee dhacay oo muxuu ahaa koonfurta dhinaca koonfurta naga xigtaa ee degmada waxaa halkaasi lagu dilay intii aanu xaqiijinay hal baabuur waa laga guray kooxahan oo diidka ah intaan hubnana ilaa toban iyo toddoba qof ayaa halkaa ku dhimatay laba howlgal oo ay qaadeen ciidamada dowladda qaadeenna muxuu ahaa ilaa labaatan iyo dhowr bulisiyaadka kooxahan oo diidka ah muxuu ahaa khasaarooyin ah loo geystay hub markii la isku daro small armis ah oo ugu weynyahay quriga layidhahdo beka amka ee gaaraya tobanna waa laga soo furtay qaarkood mayidkooda waxaa la keenay magaalada duqeymaha intaa way barbar socdeen khasaaraha kale ee duqeymaha ay geysteen intaan hubnana waxa weeye toban iyo toddobo iyo hal baabuur iyo dhaawac inka badan sodomeeye ah oo ay duqeymahaas geysteen markaan muxuu ahaa gudahooda xog rasmi ah ka helay anka dambeyntii wasiir dowlaha wasaaradda ammaanka jubbaland maxamed cabdi kaliil weliba baaqan diray shacabkantio la shaqeeyaan ciidamada waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed ee soomaaliya waa dal islaam ah waa dal muxuu ahaa qaranimo soomaaliyeed ay ka jirto oo dowlad leh inuu noqdo goob lagu dhumaalaysanhaya oo muxuu ahaa calashoodu shaqaystayaalka iyo nabaddiidka iyo isbaaralayda ay nafta dadka iyo dalka iyo danta ummadaba ay burburiyaan waxdana ay kuma jirto in soomaaliya midowdo tillaabo loo midaysan yahayna laga qaado kooxaha nabaddiidka ah xasiloonadina lagu soo celiya dalka iyo kala dambeyntii si loo helo midnimo qaran iyo muxuu ahaa mid bulsho intaba taas ayaan ugu baaqaynaa waxaynu leenaha qof kastoo soomaaliya ah xil baa saaran oo aan ka ahayn kooxaha nabadiidka ah hal iskaashado tillaabo loo midaysan yahayna ha la qaado toddobaadkan gudaantis gobolada gedi iyo shabeellada hoose weliba ku shishaldhiyahayaan duqaymo dhinaga irka ah oyo jeysidahayaan ciidamada sida gaarka een taw baran ee soomaaliya garabna ku helayaan ciidamada maraykanka wasaaradda dekedda iyo baabuurta ayaa weybaayee la guddoonsiiyey qalab casri oo lanka targala inta laga hormariya dekedda muqdisho faahfaahinta warkan anise yuusuf aadam yanin hayda wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya ayaa shirkadda arbeerad ku godoontay qalab casriya oo lanka talagalay inuu isu fududay adeega dekedda muqdisho munaasabad lagu wareejiyay qalabkaas ayaa weliba goobjoog ku haayay wasiiru ku tirsan xukuumadda soomaaliya ee unku horeyta wasiiradda dekedda iyo gaadiidka badda soomaaliya maryan aweys jaamac iyo weliba an mahad naqday shirkadda albeerad iyadoo sheegtay in qalabkan walweyn ku bedeli kor hab indareerowka degada heshiiskii albayrak iyo dowladda soomaaliyeed ee la gashay gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waana runtii qalab loo baahnaa wejigii ugu horreeyeyba markay soo galeen een, dekedan inay keenaan laakiin dib u dhacyo badan aan dareemayna inay dhaceen hadday runtii ay bilaabeen inay qalabkaani ay keenaan waxayna runtii daahfur ay u tahay wada shaqaynta een, shirkadda iyo wasaaradda ka dhexaysa oo aan rajaynayno ee, mustaqbalka dhow in howlo intaan ka badan ee, la qaban doono ee, dekedda sidaad arkaysaan waxaa ka jira runtii ee, dhibaatooyin badan oo sida meelaha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo runtii u baahan dayactid aada u badan qalabkan lagu wareeji wasaaradda degada iyo gaadiidka badda iyo kooyee xili lagu dareemo degada muqdisho isbedel dhanka kobciyowka dhaqaalo taasay oo walwiinku taro korta qalabka hadda la sheeni wararku uu ku yahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyo weybaayo sheegahananti mareeshi beeleed weysam oo si dagaalka ka dhex mari deegaana dhinaca galbeed guhiga qiyaastiina toban iyo shan kilomitran jarta degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iskoormaadkan iyo jeysadii khasaarana iska jara dhimashay dhaawac iyoona wararka inkada dambeeyay oo sheegahayaan hanti oo ka dhamadan qof sadi kalan iyo ka dhaawacmeen waxaana soo hayeen lamadii maleeshiyeed ee milayska dagaalantay dagaalkan dhexeeya maleeshi beeleedyadan iyo ee goosalka kaxaya lahaansho dhul deegaaneed iyo an weliya jirta xiisad dagaal oo bilaawatay gelinkii dambe ee shalay waana hadeertii hiraabtii hiraabnimadii geeka iska horimaadkan iyo qaboobi kureed markii tukumid ee lamada maleeshi beeleed iyo reed unkugu tabtay deegaanka dhinaga galbeed kuhiga oo meelas kudhi iska horimaadka odayaalka dhaqankii walgorodka degmada balcad oo usoonka horey ugaas maxamed weli ugaas xuseen iyo bilaaway dadaaluusi kaga qaboojiyahaya xiisada colaadeed ee kurdeegana meelasa ugaaska iyoanka baaqi beelo ka dagaalantay deegaanka malimey oo ku tirsan degmada balcad antiyo dirirto colaadeed iyo roojiyan walwalbana ka dhammaayeen wada hadal dagaalaa ku dhaladay lahaansho dhuleed iyo muddooyinkan baweybawiso ku dareeray amusaakana nagadaayay deegaano hooseedayan gobolka shabeellada dhexe iyoona dhowaan ka guulaysan inta la roojiyay dagaal sababay dhimasho dhaawac kaasoo salka kahaye ee isla lahaansho dhula deegaaneed ku tirsan degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe meel warkaasi ingu koo yahay dhageystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda kuuriyada koonfureed iyo hajeedadii wadahadal militari ee aan ka horeeyay ayaa laweel dhadaasa kuuriyada waqooyi tan in sanadkii labada kuntum iyo shantii kureed gantaaladii isdabarooga hayeen ayay kuuriyada waqooyi dhowaan tijaabadee madaxweynaha kuuriyada koonfureed oo talada dalkaas qobadii biliimey ee sanadkan iyo sheegay dhowaan usoo ka sugnayay magaalada baarlin anti wadaxaajood dhalagala kuuriyada waqooyi iyo eed muhiim angata si xukuumadda bayonyaga lankuu qancay intay roojida barnaamijka hubka nukliyeerka wadahadalladan iyo la ku yaabanti bilaawdan jimaadaha dareerta waana kudhiida meel militari milas ee wasiir ku-xigeenka iyo saasoo kale sheegaya muuse codsi rasmi ee wayba uusan daraya xukuumadda bayonyaag waybana sheegay intii ujeedada yeeta yarayow ku howlgallada ku dareeraa xadka ahaana soo sababeen hiisado militariya warkii haminama dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan antaninkage warkaana shuu ismaaciil axmedesin la dareer siyaasi bilaal hilaalna farsameeyaya anti warkanka lamida reedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo